magaalada baydhabo ee xarunta gobolka byway baa la ka gebagabeeyey tababar socday muddo shan maalmood ee kaaseyti oo la xiriiri koran qaadowka aqoonta tababaryaalka kubadda cagta tababaryaalkan ee oo heerkii inka horeeyay ee tababarka macalinnimada ee cab d lenson cochin xafladda xiritaanka tababarka weyba goobroog ku haya wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaro koonfur galbeed iyo madax kale oo ku dareertay ururka kubadda cagta gudoomiyaga ururka kubadda cagta koonfur galbeed soomaaliya axmed cali xasan yan mahadnagay xiriir kubadda cagta dadaalkiiyo ka biyahayan horumarinta macalimiinta kubadda cagta madaxsha aqoonti gobolka arag xiriir kubadda cagta soomaaliya tababarka gori deg furi kismaayin face two e face three-ga meel falay hobilaa jidlanta ina gobolka kale deesti hobilaa marka aqoon danta maka sii turmi doonta lamada sana hataa dareerta kubadda cagta ee soomaaliya dadaal badan la kabiyi doon gobol dhamaantiya way deesti doon hobilaa mid kale falaan hobilaa macalimiinta kala dirdaarimaane hooba nagad iyo macalimiinta dulqaada caasimada jeeda usi ahay musan qaadasan jeed oo bilaadir may fadaan macalimiintii oo dadaalka guudka iyo waqti inta badan may fadaan qasho inaan mahdalna waqti soo qaadayo ku mahdalna meel aan iyada masantiin bulshada soomaaliya sin baahan soomaaliya nago meel kasii roogta aqoonta kubadda cagta baahan dhinaca kale mas-uuliyiin ku dareerta xiriirka kubadda cagta soomaaliya sheegay inuu tababarku iyo qeyb ku yihiin qorsheel guud oo horumarinta kubadda cagta dalke wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaro koonfur galbeed salmaan shuceyb cali yaa weyba uuse tababarka anku mahadnagay xiriirka kubadda cagta soomaaliya ee kan koonfur galbeed waxaa laga hadlayaa waxay ahayd qaabka tababarka u soconayo dhibka badan la marayo iyo xirfadda iyo maskixiyan qaabka qofka horumar oo ugu sameyn karo ama ugu guuleysan karo run ahaantii maalintii waxaa la saadaalinaya in tababarkan ay ku guuleysan doonto toban qofood ilaa iyo laba iyo toban qof meelahaas laakiin maanta aada iyo aada ay ii farxad gelinaysaa in tababarkii loo soo xulay dhalinyaro run ahaantii kala duwan oo aqoon-yaano ah tababarkaaniitan u diyaarsanayd maskixiyan aqoon-yahan aqoon iyo aqoon ahaanba u diyaarsanayd run ahaantii inay ku wada guuleystaan maanta aada iyo aada ay ii farxad gelinaysaa ka dambeyntii macalimiintii ku qaybgalay tababarkii la guddoonsiyey shahaadooyinka caf d lyson kaseyti oo ahay heerkanka horeeya ee tababarka macalinimada ee kubadda cagta